habeen wanaagsan dhegaystayaal wasiirka maaliyadda dalka kenya oo kuriya tani kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan islii kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu iskaga kaashan lahaayeen arrimo dhowra warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen
wasiirka maaliyadda kenya oo kuriya tani ee xubno uu hogaaminayay oo ka tirsan baarlamanka kenya ayaa waxay kulan la qaateen guddiga ganacsatada soomaalida islii guddiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hogaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen cumar axmed oo ah isuduwaha guddiga ganacsatada soomaalida islii oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda kenya iyo guddiga ganacsatada soomaalida islii maanta waxaa dhacay kulan isli community uu weheliyo xildhibaanka yuusuf xasan waxaanu la yeelanay shir madax uu hogaaminaya wasiirka maaliyadda ukuru yatani iyo xildhibaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale waxay wuxuu u yimid inuuna dhageysto waana lasoo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aanu tabanayno la dhageysto isku xirnaanshaha annaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd marka shir ballaaran buu aho oo muddo badan qaatay oo si fiican lanoo dhegeystay anaguna khudbadii aanu noo soo gudbiye aanu si fiican u dhegeysanay marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aada u ballaaran cumar waxyaabaha gaarka ah ee ka guddi ahaan aad kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen baahiyaashan aan u gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi oo xagga ganacsiga ku saabsan maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalahay u baahan tahay xagga horumarka securitiga jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si markaa xaq annaga aan u helno oo aanan lanoo dabamarinin waxyaalaha cusub oo hadda cabashooyinka cusubna waxaa ka mid ahayd dhinaca korontada biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yeeryihiin rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yeeryihiin in baryaha la furo waxyaalihii aanu gudbinay ka mid ahaayeen taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka intisaar saale xuseen v o a nairobi